maamulka degmada cadaado oo arkacyo gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado iyo qaar ka mid a agaasimayaasha dowladda hoose xubnaha golaha deegaanka ee ka qayb galay xuska maalinta caalamiga ah dadka naafada oo lagu qabtay degmada cadaado gobolka galguduud
maanta waxay ku saabsan tahay waxa la yidhaha kobcinta hogaaminta dadka naafada ah si loo gaaro mustaqbal loo wada dhan yahay waa dadka naafada ah sidii ay u heli lahaayeen xuquuqda bulshada dhexdeeda ay ku leeyihiin oo kow ay ka tahay inay noqdaan bulshada dadka hogaaminaysa oo hogaamiyaasha bulshada inay dadka naafada ka mid noqdaan qodobka labaad wuxuu yahay inay dadka naafadaahi bulshada dhexdeeda ka helaan adeega bulshada ay iska leedahay si siman in adeega iyo dadka kale oo aan naafada ahayn isku si ay uga faa'iidaysan karaan gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaad ayaa sheegay in maamul ahaan ay garab taagan yihiin dadka naafada ah gaarahaan kuwa bahaya gaarka ha qaba ayna garab taagnaa doonaan inta xunkuka ay joogaan taana insha allahu qayb aan idinka siin doonaa shaqada deegaanka imaanaysa marka soo dhawaada walaalaheenaad tihiin waxba noogama bedelnidin nala midaad tihiin intaasaa idinku bagaadinaynaa waana idinla shaqaynana insha allahu ururkiinana waa tayeynaynaa ka degma ahaan kan galmudugna inaad qayb weyn ka qaadataan ayaan qayb weyn ka qaadan doonaa insha allah aad aad u mahadsantihiin soo dhawaada bulshada qaybeeda kala duwan asalaamu calaykum waraxmatullah annagana ayagana imtixaan ay u tahay oo inay ku sabraana ilaahay ka rabaa annagana waxay noo tahay cibro oo dee qof shalay caafimaad qabay oo taqiinay inuu maanta sidaa yahay waa inaad ku cibro qaadato ilaahay aadan xuduuddiisa mar walba aadan tallaabin marka intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan ilaahdo borogramkan waan soo dhoweyneynaa dadka naafadaah deegaankan jooga walaalaheena dadaal fara badan ayaan gelin doonaa ururkooda inaan wax ka tayan munaasabadan oo lagu xusaya xuska maalinta daanfada adduunka ayaa waxaa lagu qaba degmada cadaado waxaan kasoo qaybgalay qaybaha kala duwan bulshada reer cadaado